ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف waqtu towbati towbada wakhtigeedi weeye xilligaad la toobad keenka ayaa laga hadlayaa marka in la toobad keeno fa towba maqbuula fii kulli waqtin xilli kastaaba towbadu waa maqbuulo waa la aqbalaya ilaa waxa weeyaan markii macnaha qarqarada iyo calaamaatlmowtka marka uu jiro oo qofku inuu dhimanayo calaamaadkeedu muuqdaanoo qofku dhuunyeeriska yahay iyo idaa ilaa idaa dalacati shamsu min maqribiha qoraxdu markay ka soo dhalato meesha ay u dhacdo falaa tuqbalu toobatu cinda waaxidati minhuma labadaa jeer midna toobada lama aqbalo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaysat itowbatu towbaddu ma ahaanin bimacnaa naaficatan iska dhe mid anfacaysa liladiina kuwa yacmaluuna sayi'aati sayi'aadka iyo xumaanyaalka xumida samaynaya xataa idaa xadara axadahum axaduhum xataa idaa xadara axadahum midkood markuu ku soo xaadiro almowtu mowtku qaala uu yidhaahdo innii anigu tubtu waan toobad keenay alaana hadda ayaan toobad keenay oo dhimashadii xilliga calaamaadkeeda ay taagnaayeenoo nafti laga siibaayey agteedii ee uu arkay ilaa qofku u arkaya waxa ku degaya markuu sii dhimanayee ayuu yidhi innii tubtu laana ilaahayow haddaan toobad keenay kuwaa marka toobaddu uma jidho wey walaladiina kuwiina toobaddu maaha mid anfacaysa yamuutuuna dhimanaya oo naftu ay ka dhacayso yamuutuuna dhimanaya walxaal hum kufaarun gaala yihiin ulaa'ika kuwa macnaha xaalatu qarqarada maraya ulaa'ika kuwaas actadnaa lahum waxaan u darabnay ama u diyaarinay cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman xanuun badan wey sidaasaa mar ku dhacdo marka fircoon oo kale markii ilaahay subxaana wa tacaala ka hadlaya wuxuu yidhi xataa idaa adrakahu lgaraqu qaala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin saddex kelimo oo cajaa'iba ku hadla aamantu waaye annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iilana waa yidhi labo wa ana min almuslimiinana waa yidhi waxbana uma tarin aalaana waqad casayta baa layidhi qabl wa kunta min almufsidiin marka iimaan ilaahay u ahaaday maahee waxa weeyaan waa dhibaato ku dhacday buu la qaylinaya keliya can ibni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu ina allaha yaqbalu ilaahay waa aqbalaa towbata alcabdi addoonka toobadiis maa lam yuqarqir intuusan macnaha qarqaroobin oo macnaha dhuunyeerin oo aysan naftu macnaha markaay ka sii dhici rabto usan kaa gaarin rawaahu tirmidiyu wa axmedu walxaakimu mar haddii marka naftu ay halkaa xulquunkaon guriga soo gaadho bas weeyaan can abi muusa radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu ina allaha yabsudu waa fidiyaa yaddahu bileyli habeenkii waa qabuulka loo fidinayo weeyaan ee yadda waxa lagaaga cabiraya liyatuuba inuu toobad keeno musii'u nahaari maalinta kii xumaan sameeyey wayabsudu yaddahu ilaa yaddiisoo fidinaya binahaari maalintii liyatuuba inuu toobad keeno musii'u leyli habeenka kan xumaanta samaynaya xataa tadluca ashamsu qoraxdu ilaahay ka soo dhalanayso min maqribihaa meesha makaanu dhicitaankeeda ayoo ey halka ay u dhacday ka soo dhalanayso marka haddii mar halkaa qoraxdu ka soo dhalatana waa min alaayaati alkubra aayaadka waaweyn oo aakhiru zaman imaan doona bacda nuzuuli ciisa baa layidhi calayhi salaam nabiyullaahi ciise calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaatu wasalaam markii uu yimaado ka bacdi ya ilaa nebi ciise laftiisa wa inahu la cilmun lisaaca saacadda qiyaamada calaamad buu yahy laakiin tanna waaba ka sii dambaysaaba waa imaan doonaan arrimahaasoo dhan iyagoo faahfaahsan insha allahu tacaala can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebi wuxuu yidhi man taaba qofkii toobad keena qabla an tadluca shamsu qoraacdu intaysan ka soo dhalan min maqribiha makaanu dhicitaankeeda taaba allaahu calayhi ilaahay baa ka toobad aqbala rawaahumaa muslimun imaamu muslim ayaa wariyey wacanhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laa taquumu saacatu qiyaamadu dhici mayso xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu ka soo dhalato min maqribiha fa idaa dalacad hadday soo dhalato halkaa ka timaado aamana naas kulluhum daamana naasu kulluhum dadkao dhan baa rumaynaya ajmacuuna kusii adke waa maxay xata alkufaar wey maca gaaladaa rumaynaya aamana billah fa yowmaidin maalintaas laa yanfacu nafsan iimaanuha naf anfici maayo iimaankeedu lam takun aan ahayn aamanad mid rumaysa min qabl horay ow kasabat aan horay u kasban fii iimaaniha khayran lam takun kasabat fii iimaaniha khayran aan horay macnaha iimaankeeda khayr ugu soo kasbanoo camal saalix alayman rawaahu halaa can ziri bni xubayshin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu waxaan u tegay safwaan bni casaalin almuraadiya faqultu waxaan idhi hal xafidta ma ka xafidsan tahay min rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa fil hawaa hawaa hawada dhexe hawada waa maxay xubbi iyo jacaylka shay-an waxba ma ka xafidsan tahay jacayl lilaahi weeyaan hawo iska caashiq kala maaha waa jacaylka ilaahay la jeclaado ya waxba ma ka haysaa nebigu ka sheegay calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi safwaan nacamhaa kunaa waxaan ahayn maca rasuulillahi sala allahu alay wasalam fii bacdi asfaarih safaradiisa qaarkood baan nebiga la socon fanaadaahu rajulun nin baa nebiga u dhawaaqay caraabiyun reer baadiya ninkaasoo jaafun engegan jilfun adag nin macnaa reer baadiya waa sii kala qallafsan yihin nin qallafsan oo adag ya ayaa nebiga u dhawaaqay calayhi salatu wasalaam si adag macnaha jaafun adagoo jilfun si adag engegan ninkaasoo kaanaha fii aakhiri lqowmi qoomka meesha maraya aakhirkooda gadaasha dambe u soconayay bisawtin buu ku dhawaaqay sawdkaasoo jahrawiyin sarreeya macnaha sare loo nisbeeyado jahrawi sarrayn loo nisbeeyado dhawaq dheer walaa ninkaa reer baadigaaya buu aad u dhawaaq muxuu yidhi yaa muxamed yaa muxamed adaabtii iyo haddee yaa rasuulallah yaa yaa eewakaas yaa nebiyalah iyo iyagu moogtahay ma garanayaan dad iska engegan weeye moogtahay qaarkood tacliimtaas iyo waxaas ma gaadhin badanaa dadka reer miyiga ah aad buu u dhawaaqay ilaa nebigana maxamed iyo magaciisa in loogu dhawaaqa lama rabin fa qaala lahu lqowmu qoomkiibaa waxay dhaheen mah waraamus ilaa qof aadaabta garanaya markuu meesha joogo warkaada buu leey inaka adiga qad nuhiita waa lagaa nahiyey can haadaa waxaa ku hadlaysa nebiga magaciisa in loogu dhawaaqo soo qur-aan kuma diidin yaa laa tajcaluu ducaaa rasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacd hebeelow iyo faaraxow iyo jaamicow isaa isku dhahdaanoo kale nebiga magaciisa haugu dhawaaqinina aadaab maaha waa loo diiday war waa lagaa reebay baa la yidhi waxaa ku hadlaysa nebiga magaciisa edebsa baa laguyi yaa nabiyallaahi yaa rasuullahi dheh maca daalika qaylada iska daayo sow degan oo tartiiba ugu dhawaaq faajaabahu nabiyu qoladaan markay dhexda kala hadleen nebigii ninkii waa u jawaabay sala allahu alay wasalam naxwan wax ku dhow min sawtihi codkiisa dhawaaqow dhawaaqay ilaa qof haddoo meel kana qayliyo qofkan kalena qaylo kale unbaa maarata badanaa lagu jawaaba marka hadal xoogaa sarreeyaa nebigu ugu dhawaaqay muxuu yidhi haa ummu ku ajiibay haa ummu waay kan manaa ku maqlay weeye waayka fa qaala wuxuu yidhi ninkii reer baadiga ahaa arajulu nini yuxibu waa jecel yahay alqowma qowm nabi allow nin baa dad jecel walamaa yalxaq bihim mana haleelinoo mid haleeli kara maaha oo waxa weeyaan camalka iyo cibaadada iyo daacada waxay la imaanayaan macnaha mid ku haleelaya maaha fa qaala rasul marka muxuu helayaa nin qole iska jecel qole wanaagsan maala faqaala rasuul lahi sal lay slm wuxu yidhi almaru qofku maca man axaba ciddou jecel yahay maceeda wey marka camalkoodiio kale haba la imaane jacaylkaasa wax weyn ku taraya wey qaala zirun baa wuxuu yidhi famaa barixa safwaan kama zuulin yuxadidunii inuu ii xadiidayo xataa xadaanii ilaa uu iga xadiida ana allaha ilaahay jacala inuu yeelay bilmaqribi maqrib qoraxudhac baaban albaab carduhu ballarkiisu masiiratu sabciina caaman toddobaatan sano baa ballarkiisa loo kala soconaya oo litawbati u ahaaday macnaha jacala wuxuu yeelay litawbatiba u yeelay baaban baaba bilmaqrib a litawbati baabkaasoo jacala litawbati u yeelay laa yuqlaqu albaabka towbadda lama xidho qof allaala qofkii toobad keenaya oo furay maa lam tadluc shamsu qoraxdu ilaa aysan ka soo dhalan min qibalihi jihadiis meesha u dhacdo ilaa aysan qoraxdu halkaasi ka imaanin waa u furan yahay xilli kastaa toobadkeeni ka dha wadaalika qowlullahi ilaahay qowlkiisi weeye caza wajal yowma maalin yaatii oo imaanayo bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa qaarkood laa yanfacu nafsan naf anfici mayo iimaanuha naftaasoo lam takun aan ahayn amarad mid rumaysa min qabl horay aw kasabad amba aan soo kasban fii iimaanihaa iimaankeeda khayran khayr aan kusoo kasban rawaahu tirmidi labadaa qolo toobad male labadaa xilli yaqbalu llahu ilaahay waa aqbalaa towbata cabdi addoonkiisa toobadiisa wa in asrafa haba israaf sameeyo xadgudubba ha sameeyo qofka xadgudubkasa ha sameeya hadduu toobad keena toobad dhaba ilaahay isku dhiiboo noqdo toobadda ilahay waa aqbalaya gaal hadduu ahaa oo islaamo waa la aqbalaya mid cisyaaniya xumid samayn jira hadduu yahay oo ilaahay u toobad keeno waa la aqbalay ilaahay baa mid turid badanoo addoommada macnaha ka aqbala qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaaf an yushraka bihi in loo shariig yeelo wayakfiru ilaahay waa dhaafaa maa duuna daalika waxa wixii ka hooseeya o shirkigaa wixii ka hooseeya liman yashaau laakiin u dhaafayo ciddou doono haddee liman yashaau adigu ma ku jidha bal toobadda badi waman yushrik billahi ilaahay qofkii u shariig yeela faqad xaqiiqa iftara waa abuurtay ifman cadiiman ifmi weyn ayuu leeyi waxa weeyaan marka dee gaalada iyaga laftooda mushrikiinta waa la dhaafaya dembigooda lakiin maxaa lagu dhaafay dee iyagu toobadkoon kale ma lehee waa inay macnaha diinta soo galaan oo iimaan la yimaadaan waay laakiin iyagoo waxaa ku jira dambi dhaaf helmaya can abi hurayrata waxaa laga wariyey wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi wahuwa ilahi aladii macbuud wey yaqbalu towbata toobadda aqbale can cibaadihi addoommada xaggiisa ka addoommadiisa xaggood wayacfu ilaahay waa iska cafiya cani sayi'aati waxyaalaha xunxun wayaclamu ilaahay waa og yahay mamaa tafcaluuna waxaad samaynaysaan ilahay ka cabsada weeye marka mar haddaa waxaad samaynaysa ilaahay og yahay hadda isi jir weeyaan can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam fii ma xadiid yaxkii xikaayooday nebigu can rabbihi rabbi xaggii caza wajal qaala wuxuu yidhi adnaba cabdun addoon baa dembaabay demban dembi faqaala ilaahay baa wuxuu yidhi faqaala addoonkii baa wuxuu yidhi allahuma akfir lii dembi ilaahu dembigaygii dhaaf faqaala tabaaraka wa tacaala ilahay wuxuu yidhi adnaba cabdi addoonkaygu waa dembaabay denban denbi facalima wuxuu ogaaday ana lahu rabban rabbi inuu isaga u ahaaday ilaah inuu leeyahu ogaaday rabbigaasoo yakfiru denba dembiga dhaafa wa yaakudu bidenbi dembiga waxu qabto ku ciqaaba markaasoo cabsadayoo ilaahu ii dhaaf yidhi allahuma kfir lii dunuubi addoonkii waka uma caada addoonkii waa noqday faadanaba dembi kaleu leeyimi faqaala waa yidhi ay rabbi alla ilaahay ay rabbi yaa rab ikfir lii ilaahu ii dhaaf dembi faqaala tabaaraka wa tacaala ilaah cabdii addoonkaygu adnaba demba ma dembaab facalima wuxuu ogaaday ana rabban lahu ana lahu rabban rabbi inuu u ahaado yakfiru dembi dembiga dhaafa wayaakudu bidembi dembiga waxu ciqaaba uma caada waad noqda addoonkii faadnaba misna waa dembaabi faqaala wuxuu yidhi ay rabbi ikfir lii dembi ilaahu ii dhaaf faqaala ilahi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala adnaba cabdi addoonkaygu misna waa dembaabi denban buu dembaaboo facalima wuxuu ogaaday ana lahu rabban rabbi inuu leeyahy yakfiru denba dembi dhaafa wayaakudu bidembi dembiga waxu qaba haddaba icmal maa shiita waxaad doontay samee baa ilaahay leeyahay faqad kafartu laka waa kuu dhaafay maxaa looga jeeda xadiidka mar haddii addoonkaadi ogaaday inuu rabbi leeyahay dembigana ilaahay keliya dhaafo oo u qirtay inuu dembaabo ilaahu ii dhaafuu leeyahay si kastoo addoonka dembigu uga soo noqnoqdo hadba xumin la yimaado boqolaal jeerba ha dembaabe mar hadduu toobad keenayo toobaddii waa la aqbalayaa weeyaan ilaahay waa ka aqbalahaya la dhihi maayo ma adig intaasoo intaas intaas sameeyey waka ilaahay waa yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutatahiriin ka warran marka dembi buu la yimid wuxuu yidhi ilahu dembigaasan lamid iga dhaaf waa toobad keena kaas horta waa ka toobad keena mid kaleo la yimid ilaahu kanaan la imid buu yidhi iga iga cafi ka warran haddii aan toobad u dhaxayn dembi buu la yimid mid kaleo la yimid mid kaleo toban dembi ama boqol dembi waagii dambe buu wuxuu yidhi ilaah wixii aan dembi la yimid oo dhan waa ka toobad keen wakada allahu taaba marata waaxidatan bacda jamiici dunuub dembiye badnaa ka bacdi baa hal toobada la yimid oo dembiyadii o dhan u ka toobad keenay ilahay waa ka aqbalaya maxaa yeele gaalkiiba ilaahay toobaddii waa ka aqbal islaamnimadii markaas in la toobad keeno waa farducayn qof kastaba oo markaa dembi sameeyey waxaa dhici kadha markaa samaysaba hala sugan waa dambe toobadkeen dee waagaa dambe ka horba in mulkiga hadiiba kugu soo boodaa dhici kadha adoo aan toobadkeenin wa can ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi rajulun qaala rajulun nin baa yidhi ninkaasoo lam yacmal aan camal falin xasanatan wax wanaaga qadda weligii macnaha xoogaa iimaana waa lahaa xoogaa iimaan ah iimaanka waa xasana laftiisu iimaan waa lahaa laakiin camal kaloo saalixa lama imaan hadduusan amaa iimaan lahayn oo la dhihin iimaan la-a weyba ahaa dee qofkaani maxaa waxba ma tadheen ee xoogaa iimaan waa lahaa ee camal saalixo kale lama imaan ninkaasaa wuxuu ku yidhi markuu dardaarmaya liahli dadkiisa idaa maata hadduu dhinto bay isagaa iska hadlaya tajriid baa la yidhahdaa qof kaloo iska soo qaadaya idaa mitu haddaan dhinto anigu ma dhihin qof kaloo iska dhigaya isagaa qof iska soo dhex saaraya idaa maata hadduu dhinto ba yidhi isagaa iska wada faxariquuhu isaga guba anaa aniga iguba weeyaan ba uga jeeda hadaa hadduu dhinto in la gubo dardaar uma uma druu nisfahu barkiis ku sayriya fi lbari bariga wa nisfahu niskiisa kalena fi lbaxri bad tan la gubo markuu budo noqdo burbura barna badda saa ugu yaasha barna dhulka saa ugu yaasha fa wallaahi bay yidhi lain qadara allaahu calayh kan isaga haddii ilaahay karo isagaa iska wada ninkan isaga haddii ilaahay karo oo qabto la yucadibanahu cadaabeeno cadaabin cadaabanoo laa yucadibusan ilaahay cadaabin axaduna min alcaalamiin caalamka ka mid a anaa isaga isagaa is ogo caalamka oo dhan cadaaban la cadaabinba kan la cadaabaya marka sidaan loo helinba sidaan loo helinba dib dambeba loogu waayaba hala guba budaha laga dhigo dabaysha saa loogu yacsho badiya birig meel laga soo ururiyaba hala waayo khalaas si aan loo karinba falamaa maata rajulu ninkii markuu dhintay facaluu dadkii waxay sameeyeen maa amarahum wuxuu amray isagu sidii bay u galeen waa la gubay waa la badiya berigaa lagu kala yaashay fa amara allahu ilaahay baa amray albara bariga waa dhulka dhulow ilaa ilaahay baa iska leh wixii dhulka loo diro ma diidi kara mogto dhulow addoonkaygii halkaa la gubo saa loogu yaashay lafihiisa iyo jirkiisa iyo seerihiisa baa lagaa rabaa fa jamaca wuxuu soo urusha maa fiihi barriga oo dhan wixii dhexdiisa ahaa oo ku kala sayrs sayrsamay taa waa la keen wa amara albaxra baddiina ilaahay waa amr baddiina waxaa la yidhi keen waxaas fa jamaca maa fiihi isna waxa la wixii dhexdiisa ahaa soo urus ilaahay labadii keeno waa keen uma qaala ilaahay wuxuu yidhi addoonkii dee addoon waa laisku soo urushay caadaa laga dhigay lima facalta haadaa bal waryaama war maxaa waxaan u samaysay qaala wuxuu yidhi min khashyatika cabsidaada aan kaa cabsanaya yaa rabbi ilaahayo wa anta calam adaan iiga ogaal badan waxaan u sameeyey waxa weeye cadaabka carar cabsidaada haddii lay awoodo lay helo cadaab daran baan ka cararay kaasaa marka door bida in lay waado adiga cabsidaadan saa u sameeyey fakafara allaahu lahu ilaahay addoonka noocaas ahaa waa iska dhaafay waa iska cafiyey mar hadduu ilahay cabsidii u sameeyey waa iska daayey ilahay subxana marka ummadihii hore waa waa la nooleeyey su-aalihii baa saa loo weydiy marka fiiri isagii baa awal iscadaabay marka arrintaani iimaan buu ninku lahaa iimaan mar hadduu lahaana wayakfiru maa duuna dalika de hadda aynu soo marin aayaddii buu soo gelaya dembi buu isagu sameeyey middaa kaloo dardaarmay in qofku waxaa dardaarmo oo isgubo oo sidaas lama ogola marka dee ilaahay waxa weeyaan waa kaafiru dembi oo waxa weeyaan alla laa an yushraka bih laa yakfiru an yushra wayakfiru ma duuna dalik markaa xun iimaan u lahaa baa laleeyahy can abi saciidin radi allahu canhu ana nabiy allahi sala allahu alay waslm nebi moxamed qaala wuxuu yidhi kaana waxa ahaa fii man kaana qablakum ummadihii idinka horreeyey rajulu nin qatala dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaashan iyo sagaal naf ayuu dilay waa boqol hal dhiman fasa'ala wuxuu weydiiyey can aclami ahlil ardi ardada dadka jooga kan ugu cilmiga badan fadulla waxaa la tusay calaa raahibin mid suufiya macnaha raahib waxaa la yidhahdaa dadka nasaarada kuwooda cibaadaysto oo ninkaasaa la tusay iska cibaadaysa weligaan diinna kale akrisan laakiin iska cibaadaysanay laakiin sharciga aan aqoonin iyo axkaamta faataahu waa u tegey faqaala wuxuu yidhi innahu midkaani isna waa tajriid kale innahu kan ma ujeedaa buu yidhi qatala tiscatan wa tisciina nafsa sagaal iyo sagaashan buu dilay kan kula hadlayabay fa hal lahu min toobatin war wax toobada ma leeyahy fa hal toobatun lahu wax toobada ma leeyahay buu yidhi ninkani faqaala wuxuu yidhi ninkii raahibka laa maya bismi llah dee nin iska cibaarayso la yidhi nin u yimid sagaal iyo sagaashan dilay nin iska suufiya meel iska joogay waaba yaabay madaxu gacan saar wuxuu yidhi ma sagaal iyo sagaashan toobadii weydiinaysaa wax toobada ma lihid bay bismi illaahi araxmaan araxiim faqatalahu isagiina waa dilay boqolkii fakammala wuxuu ku kamilay bihi raahibkii mi-atan boqol boqolkiibuu xidhay uma sa'ala wuxuu weydiiyey can aclami ahlil ar ardada yaa dadka degan ugu cilmi badan fadulla calaa rajulin nin baa la tusay caalimin caalima faataahu waa u tegey faqaala wuxuu yidhi inahu qatala kani wuxuu dilay mi'ata nafsin boqol kiina wuu ku dar fahal lahu min toobatin toobad ma leey faqaala wuxuu yidhi nacam haa marka waxaa lagu leeyahy ninkan laftiisa de raahibka dariiqii la rabay oo masaladiioo dee ku gafay waxaaba dheer dee sidii ninkan oo kale nin intaasoo qof dila hadduu ku dhawa dadka intaa leeg baan leey in laga baqo weeyo macnaha sideeda lagaba xoogaa la iska ilaasho ha marka haddiiba hadal saraaxatan oo cadba haddiiba u sheego oo khatara marka ninka saa u bahaloobay sida uga xeeladaysan karo inuu macnaha marabay ahayd baa lagu leeyay wuxuu yidhi ninkaani boqol buu dilay toobad ma leey faqaala wuxuu yidhi ninkii caalimkaa nacamhaa waman yaxuulu yaa kala mancinaya beynahu taa'ibka toobadda keenay iyo bayna toobati toobadda lafteeda ma jiro wax kale mancinaya haddaba waa kula talin buu yidhi ninka caalimkaa indaliqa ordaad ilaa ardi kadaa wa kadaa dhul hebel iyo dhul hebel fa inna bihaa ardadaa waxaa ku sugan unaasan dad yacbuduuna allaha ilahay caabuda facbud illaaha ilahay caabud macahum kuwaa macooda walaa tarjic ha ku noqon ilaa ardika dhulkaadi aa dadka ku laysa fa innahaa ardadaa dadka ku laysa ardu sawin xumaan ardadeed weeyaan balaayaa ku samaysa meesha qof ku dambaaba inuu iskaga tagaa fiican bale marka dadka fiicanoo sulaxadaa ilaahay caabudaya in loo tago laga agdhawaadana waa fiicanta dad ilahay caabuda halkaa jira oo dadkaa u tagbalaya dadkaasaa lagu dayanaya qofka akhlaaqiyo cilmi ka qaadanaya xadiidku wuxuu tusayaa baa la yidhi ilaahay qofka qaatilka dadka laaya tawbadiisa waa la aqbalaya kasba dadka u laayo wa haadaa biijmaaci salafi waalkhalaf salaf iyo khalaf waa isku ijmacsan yahi ilaa ibnu cabaasin mooyaane cabdullahi ibnu cabbaas baa diidan wuxu qof kas wax u dilay tawba male helunaar weeye tawbad ma laha ibnu cabbaas khilaafkiisuna khilaaf fudud maaha waa khilaaf culimmadu ka cabsadaan oo ka heebaystaan waa ninkii nebigu diinta ugu duceeyado ibnu cabbaas masale iska fudud maaha culimmado kaleo dhan geesa mareen laakiin isaga saas ay tahay culimmadu waxay ka muujiyaan arrin culus khilaafkiisu waa way aad bay uga heebeysanaya marka dadka in lagu wacyigeliya weliba inaysan dadka noocaasa toobad lahayn loo sheegay ibnu cabbaas sida u qabo waa muhim weeyaan ardadaasna arda xun weeya waxa la yidhaha ku noqon waxaa laga yaaba iyaga sharcigooda inay waajib ku ahayd dhulka dembiga lagu sameeyo in laga fogaado fandalaqa ninkii waa teg xataa idaa nasafa dariiqa waddadii marku kala baray oo meel bartamaha u marayo labadii meeshuu ka yimid iyo meeshuu socday ataahu lmowtu mawtkii baa kusoo xaadiray dhimashadii mawt mawtku maaha malagii macnaha dee malaggu mawtka ha wade dee mawt mawt baa la dhaha waa dhimashadii caadiga ahayd wey mawtka macnaha malakulmawt baa kaa la dhahaa mawtkii baa u yimid fakhtasamat fiihi waxaa ku dooday malaa'ikatu raxmati malaa'igta naxariisa iyo malaa'ikatu lcadaabi malaa'igta cadaabka waa lagu dooda ilaa malaa'ig baa qof kasta oo dhinta waxaa lagu leeyahay tashyiicinaya oo wax ka maaragtay sagootinaya oo u imaanas kuwa kasta waxay dhaheen huwa lana annagaa leh waa tan doodii fa qaalat malaa'ikatu raxmati waxay dhaheen jaa'a ninkaani waa yimi taa'iban xaaliya mid toobad keenay muqbilan qaabiliya biqalbi qalbigiisa ilallaahi tacaala ilaahay xaggiisa haddaba mar hadday saa tahay fa huwa lana wa naxnu awlaa bih annagaa ale kan annagaa lexi wareegayn waa toobad keenay ninku wa qaalat malaa'ikatu alcadaabi waxay dhaheen innahu ninkaan lam yacmal khayran khayr ma samayn qadda weliga bes waa la isku haysaa marka ninaan khayr samayn see ula wareegtaan annagaa naloo ku talagalay shaqada iyada noo daayay fa ataahum waxaa u yimid labadii qolo malakun malag malagaasoo fii suurati aadamiyin binu aadam muuqaalki leh fa jacaluuhu waxay ka yeesheen ninkii malagii baynahum dhexdooda xaakim bay ka dhigtay markaasuu labadii qoleba dacwaa laga qaada dee haddaad dad kale xukumaysa labadii qole waa dhegaystay markuu dhegaystay culimmada qaar baa la jibriilba wahaa malaga u yimi xukun buu soo saaray xugun ilaa isagu garan maya dhihimayo waa waa garanaya xukunka fa qaala wuxuu yidhi qiisow qiyaas maa bayna alardayni labada dhul dhexdooda waxa ah tow ka yimid iyo to u socday fa ilaa ayihimaa toodii kaanow noqday adnaa mid u dhowaansho badan fa huwa lahu kaasuu isagu u ahaaday hallama tiri faqaasuuhu waa qiyaas fa wajaduuhu waxay heleen adnaa isagu u dhowaansho badan ilaa alardi ardadii allatii araada uu doonayay u socday taas isaga xoogaa yar u dhowaansho badan waa ardadii dadka ilahay caabuda joogeen waxaa la yidhi isaga laftiisa de qofku markay naftu kasii dhacayso ama markay ka dhacda waxaa maqlayaae adigu laabtiisa xoogaa yar sidaas ugu durkay baa layidhi xaggii meesha u socday axaadiista qaar ba waxay leeyihi dhulkii uu ka yimid ilaahay wuxuu amray inay kala fogaato xoogaa ta u socdayna soo dhawaato markaasaa hal taakaa la helay baa le hal taako inuu u dhow yahay meeshu u socday malaa'igtii naxariisaa la wareegtay wa kaas bay dheheen maxaan idiin sheegayn bes gacantay ku dhigeen waa laga toobad aqbalay wey faqabadathu malaa'ikatu raxmati baa qibdootay oo la wareegtay rawaa hadihi halaaata ashaykhaan saddexda xadiis aan soo marnay waa wada saxiix waxaa la leeyahy ilahay baa ka toobad aqbalay ninkii caalimka ahaa masalada u sheego qabsaday magaaladiis uu ka haajiray meeshii dhulkii ficnaabaad ka waxaa laguu sheegaya qofkii qaatilka waka waa laga toobad aqbalay dow toobad keena wey toobad dhaba innaga dee laakiin dadka qaatiliinta ee wax laynaya iyagu toobadooda dee waa inay qisaasta isku soo taagaan haddii la cafiyana markaas dee wixii kaloo lagu cafiyey la yimaadaan haddii labadaba laga cafiyana waka iska carar keliya waxba u tari mayso toobadkeenka macnaha qofka qaatilka wax dila arrin culus weeye wax dilku can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu nabiya baan maqlay sala allahu alayhi wasalam yaquulu xaalu nebigu leeyahay xadiidan xadiid akara in ka badan min sabci maraat toddoba jeer ka badan waay samictu waan maqlay yaquulu xaalu nebigu leeyahay kaana alkiflu kifli wuxuu ahaa min bani israa'iil kifli reer bani israa'iilba kifli oo min bani israa'iila wuxuu ahaa laa yatawaracu kaan ka xalaal mida min dembin camilo dembi uu samaynayo kifli yaa yaqaan kifligii suuratul ancaam lagu sheegay maaha kaasi rasuul buu ahaa ambiyada markii rasuusha la tirinay kani maaha ninkaan isagaa dembi kasta waa samayn jira faatatu imra'atun islaam baa uta fa acdaaha wuxuu siiyey sitiina diinaar lixdan diinaar waa lacag dahaba calaa an yada'aha inuu wadiyo xumaan iyo macaasi sameeyo way ka yeesha falamaa qacadda markuu fadhiisto minhaa gabadhii xaggeedii maqcada rajuli ninka fadhiisigiisa min imra'ati xaaskiisao ka fadhiiso ayaa urcidad la argagax geliyey iyadii wa bakad waana oyday oo waxa weeyaan way isbaraanbadhay way oyday cabsi ilaahay baa kusoo dhacday ilaa qof awal waxaan samayn jirdaado ka caado yeelatay oo weligeed samaysay maha fa qaala wuxuu yidhi maa yubkiiki maxaa kaa ohinaya aakrah aak rahatuki mayaan ku dirqiibi maanaa ku khasbay dhaqaalaya lacag bay kuu shiiyeen mayaan ku khasbay maxaa kaa ohiyey qaala waxay tihi laa maya maadan khasbin walaakinahu camalkaana camalan wey maa camiltu ma samayn qadu weligay bay tiri wamaa xamalanii igumana xambaarin calayhi camalkaan hadda ila alxaajatu baahi mooyaane baahi iyo balaaya iyo musiiba igu dhacdayoo dhibaatadaasaa baahi baa igu xambaadhay weligay xumaan iyo macsiya zina ma samayn dad waxay sheegaan idaacaduhu zinada iyo balaayada iyo waddamadaa loo qaxay xumaan ha sameeyo oo le baahi baa noo geysay laakiin zinada marnaba in la aqbalo maaha lagu leeyay wax kastoo qof ku dhaca fa qaala wuxuu yidhi ninkii tafcaliina ma sama isagiina cabsi baa ku dhacday tafcaliina anti adigu ma waxaa samaynaysaa haadaakan wamaa facaltu anna samayn maya maya adoo dhibaatadaa kugu dhacday miyaa alla ka cabsanaysa anna aana ka cabsanin idhabi oratag fa hiya lacagtuna laki adaa iska leh lacagtaadana qaado wa qaala wuxuu yidhi laa maya maya wallaahi laa acsilah ilaahay inaana caasinayn bacdahaa tanka bacdi abaddan weligay dib dambe xumaan dambe u samayn mayo awal xalaal xumaan kama xalaal miiran jirin baa leegi go-aan buu gaaray famaata waaba dhintay min leylati isla hameenkii isla hameenkiiba macnaa xumaanta rabe inuu sameeyo oo ilaahay ka badbaadsiiyey oo go-aansaday inuu toobad keeno ilahay u noqday waa dhintay fa asbaxa waa waabaris maktuuban xaal lagu qoray calaa baabihi ama fa asbaxa wuxuu ahaada maktuuban mid lagu qoray calaa baabihi ina allaha ilaahay qad kafara waa dhaafay lilkifli war kifli ilahay waa dhaafay albaabki ku qoranba albaabkii baa lagu qoray rawaahu tirmidiyo de halkaa ninka iska qabta oo naftiisa la jihaaday oo xumaanta ka iska daayey waa khatar weeyaan oo toobad keenay wax weyn wey markaas camal badan ba yuusan la imaano saalixee sidii labadii nin hore iyagoo camal bay la yimaadeen mota labadii nin hore isagoo kale ahaayen waxba weyn lama iman ilahay waa ka toobada marka arrintana fiiri khaatumadu waa wax weyn ha raggaanoo dhan khaatumadoodii baa khayr lagu khatimay sheekh a gebagabada camirigaadu wax kasta soo sameey gebagabada hadday qofka u fiicnaato alxamdulilah hadday ka xumaato miyaa khatar weeye khaatimatun fii sixati raxmat illaahi tacaala ilaahay naxariistiisa waasacnimadeeda laga hadlay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waraxmatii aniga naxariistayda wasicad kula shayin bay waasacu noqota fasaaktubuhaa waxaan u khaas yeelaya liladiina kuwa yattaquuna alla ka yaabaya wa yu'tuuna zakaata zaka dhiibaya waladiina kuwa hum iyaguba biaayaatina yu'minuuna rumaynaya qaala tacaala qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamedo yaa cibaadiya addoommadayda aladiina kuwa asrafuu xadgudbeen calaa anfusihim naftoodow laa taqnaduu ha ka quusanina min raxmat illaahi ina allaha ilaahay yakfiru dunuuba dunuubta ayou dhaafaa jamiican dhammaan inahu ilaahay huwa ilaahina algafuuru raxiim dhaafid badana wey aayadda ugu cajo badan wey qur-aanka xagga macnaha ugu rajo badan baa leeyahay loogu rajo badan yahy in allah yakfiru dunuuba jamiica can abi hurayrata radi allahu canhu an nabiya sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi lamaa khalaqa allahu ilaahi hadduu abuura alkhalqa khalqigii kataba fii kitaabihi kitaabkiisa wuxuu ku qor fa huwa kitaabku cindahu xaalo ilaahay agtiisa aday fowqa alcarshi wey carshiga dushiis oo carshiga ma wax ka sareeyaa jira fowqa bimacnaa duuna fowqa alcarshi duuna alcarshi carshiga sukadiisa wey carshiga korkiisa macnaha waxa weeyaan martaba sare buu yaallaa wey kitaabkan a waxa weeyaan fowqa alcarshi macnaha halkaa weya makaano weeyaane makaan maaha muxuu ku qor ina raxmatii taklibu hadabi ilahay aniga naxariistaydu waxay ka qaalib noqotay caradayda ayay ka qaalib noqotay sidaasaa lagu qoray waa ka sabaqday wey naxariistaa horreysay wa canhu can nabiy sala allahu alay wasalama qaala wuxuu yidhi nabi low yaclamu lmu'minu mu'minku hadduu og yahay maa cinda allah ilahay agtiisa waxa ah oo min araxmati waxaan leeyahay min alcuquubati ciqaab iyo balaaye ah waxa balaayaalka ilahay agtaalla agtiisa ciqaab naxariisto aan la fiirin ciqaabka keliya la fiirsho maa damica bijannati jannada ilaahay maba damcin axadun qofna qof janno quu darayn lahaa maba jiraba dhibaatada iyo ciqaabka ilahay agtiisa yaal hadduu qofku ogyaha mu'minka walow yaclamu lkaafiru gaalku hadduu ogyahay maa cinda allahi ilahay agtiisa waxa mina raxmati naxariis maa qanida isna kama qusan min jannati ilahi jannadiisa axad maa qanida kama qusan min jannati ilahi jannadiisa axadun cidna gaal jannada ilaahay cidna kama qusateen gaalada iyo giddi hadday ogyihiin waxa ilahay agtiisa naxariisi marka ciqaabka la fiirin wey wa canhu an nabiy sala allau alay slam qaala nabi wuxuu yihi jacala allahu ilaahay baa yeelaa raxmata naxariisa mi'ata juzin boqol qaybood fa amsaka cindahu agtiisa wuxuu ku haystay ilaahay tiscatan wa tisciina sagaal iyo sagaashan waanzala fi lardi dhulka wuxuu ku soo dejiyey juz'an waaxidan hal mid fa min dalika aljuzi halkaa juz boqolkii naxariis hal mid adduunka la keenay bay tataraaxamu lkhalaa'iqu khalaa'iqda iskugu naxariisanaya xataa tarfacu daabbatu daabbadu ilaahay ka kor qaado xaafiraha qoobkeeda can walada helmeheed maxay kor uga qaadtaa khashyata an tusiiba in asibto cabsi ay ka cabsanayso xoolaha iyo neefka ay dhalaan iyo faraska iyo jeeniga iyo lugta iyo markay saas ugu dhaweeyaan ama saarama ka qaadaya naxariis baa ku jira xataa xoolaha iyo xayawaanaadka iyo bahaimta naxariista qaar baa la geshay wey halkii baa la qaybiyey sagaal iyo sagaashankii kale halkii lagu daray baa ahlu jannadu leeyihiin marka ha dhowtay wacanhu can nabiyi sala allahu alay waslam qaala wuxuu ina lilaahi ilaahi waxau ahday mi'ata raxmatin boqol naxariiso anzala waa dejiyay minhaa naxariisaha raxmatan waaxidatan hal naxariis bayna aljinni jinka iyo walinsi iyo walbahaymi iyo walhawaami duurjoogta ilahay u qabi fa bihaa fa bisababiha waxa weeyaan halkaa naxariista sababkeed bay yatacaadafuun iskugu dhimrinaya wa bihaa bisababihaa yataraaxamuuna iskugu naxariisanaya wa bihaa taas sababkeed bay tacdifulwaxsh waxa weeyaan midda duurjoogtaa bay u laabaysaa ama ugu turaysaa calaa welada helmeheed ugu dhimrinaysa wa akhara allahu ilaahay waa waa dib mariyey tiscan wa tisciina raxmatan sagaal iyo sagaashan naxariisood yarxamu waa ugu naxariisanaya bihaa madkuuraadka ilaahay cibaadada addoommadiisa yowma alqiyaama maalinka qiyaamada ayaa ilaahay intaasoo dhan siinaya subxaana wa tacaala boqol kaamil ah ayaa markaa lagu abaalmarinaya dhawaad ilaa arbaa sheekhan tirmidi can abi muusa radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nabi wuxuu yidhi idaa kaana yowma alqiyaamati markuu aado dafaca allahu caza wajalla ilaahay wuxuu u dhiibayaa ilaa kulli muslimin nin kastoo muslima yahuudiya nin yahuudi muslima yahuudigaan qabo yahuudda adduunka hadda ku kibraysa aw nasraaniya mid nasraani muslimow waxa weeyaan kaalay nasraanigan qabo fa yaquulu wuxuu dhahayaa ilaahay haadaa kanaa qabatay fikaakuka furashadaadi wey mina naari lagaaga furtay booskaa naarta kulaha isagoo ha galo adiguna jannada booska kulahayo kaada hore isku darso khalaas waa la yidhi maalinka qiyaamada dad muslimiina waxay la imaanayaan dembiye waaweyn buuro waaweyn leeleeg ilaahay baa iska dhaafaya dembiyadii kuwa leeleeg baa yahuudda iyo nasaarada la dul saaraya dembigay la yimaadeen iyo gaalnimadii iyo beled markaasay naarta gelaya wacanhu can nabi sala allau alay slam qaala nabi wuxu yidhi laa yamuutu rajulun nin ma dhinto muslimun muslim dhiman maayo ilaa hadduu dhinta adqala allahu ilaahay waa gelinaya makaanahu booskiisa annaara uga boosaha yahuudiya ow nasraaniya ayaa la gelinaya halkaasaa dalaq la siinaya marka gaalkii dhaxalkiisi muuminkii baa qaadanaya meeshuu jannada ku lahaa muslimkana meeshii naarta ku lahaa gaalkaa qaadanaya wa fii riwaaya can jundubin radia allahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalam ana rajulan baa qaala yidhi wallah laa yakfir llahu ilahi inuusan u dhaafin lifulaani nin baa iska dhaartay wallahi baan ilahay hebel u dhaafin ba yidhi waan allaha tacala ilaahayna qaala wuxuu yidhi man da ladii waa kuna kani yata'allaa ku dhaaranaya calaya dushayda allaa akfira lifulaanin hebel inaan u dhaafayn war waa kuma kas inaan hebel u dhaafayn ku dhaaranaya a waa kuma fa innii anuu qad kafartu lifulaani hebelkaas waa u dhaafay wa axbadtu camalaka adigaan dhaartayna camalkaadii waa hoobiyey waa buray ow kamaa qaal wa fii riwaaya laa yasturu allahu ilaahay ma asturo calaa cabdin addoon fi dunyaa addunyada ilaa satarahu llahu ilaahay waa asura yowma alqiyaamati aakhirana ilahay waa asura rawaaha hadi alaaata muslimuun waa wada axaadiis saxiixa weeyaan marka ilahay laguma dul fad- fadwoodo wallahi maa ilahay saa yeelayn ama macna hebel u dhaafayn ama waxaa siinayn maya qofnana janno looma goyn karo hebel oo adigu ehlu jannaat ama adigu ehlu naar baat ilaa waa qeybi ilaahay baa og cibraduna waa khaatimada wuxuu ku dambayn doona war lagama hayo can cumar bn اlkhadaab radi allahu canhu ana cumar baa qaala yidhi qadima calaa rasuulillahi waxaa u soo galay sala allahu alay wasalam ya muxuu qora can cumar bn اlkhadaab radi allahu canhu ana cumar qaala wuxuu yidhi qadima calaa rasuuli illaahi bisabyin saasoo qora sama waxa weeyaan qadima cumar laftiisu waa la soo galay calaa rasuulillahi wuxuu la soo galay bisabyin dad lasoo qafasho oo faacilka isaga uga dhig fa idan imra'atun islaan oo minasabii dadka lasoo qafaasha tabtaqi waa iyadoo dalbays tabtaqi waa iyadoo raadinays macnaa ordayso oo ilmay raadinaysa sidii wax ka dhumayo intaasaa u raadinaysa idaa wajadad haddii hesho wajadad jiim ka dhiga idaa wajadad haddii hesho sabiyan mid lasoo qafaashay fi sabi ya ilmo yaroo sabiya sabiyan ilmo yara fi sabi dadka lasoo qafaashay ilmo yar haddii ka hesho akhadad waa soo qaban fa alsaqatu bibadniha calooshiisa ugu dhejin wa ardacatu naaska u dhig ilaa ilmihii baa ka dhumay iyada moogta ilmo kalena ma hayso hadda ilmihii yaraa aragta inta ku ordo bay naaska udhigas calooshii ku dhejinaysa fa qaala lanaa rasuulullahi baa yidhi sal alla alay slam atarawna haadihi lmarata islaantan ma waxaad u malaynaysaan daaricatan waladaha ilmaheeda inay ku tuuri lahayd fi naar ma u malaynaysaan islaantan ilmaheeda dabshidan inay ku tuuri lahayd naar qulnaa waxaan nidhi laa maya wallaah ilaah baan ku dhaaranay wal hal hiya taqdiru ay kadho allaa tadraxu inaysan ku tuurin iyadoo awoodda inaysan ku tuurin inaysan naar ku tuurdheen faqaala rasuulullahi ala sal slam llaahu ilaahaybaa arxamu bicibaadadi addoommadiisa uga naxariisasho badan min haadihi min raxmati haadihi middaan naxariisashadeeda biwaladiha ilmaheeda u naxariisanayso middaani naxariista ilmaheeda ugu jira ilaahay baa addoommadiisa uga naxariisasho badan rawaahu shaykhaani xataa qofka dabayshu hadday ku dhacdo ya nacaw yara bi ilmaha yarkaa kudha ku dhacdo hooyada waa uga naxariisataa waa ka waa ka maarta naxariista heerkaa gaadhay midda ilahay baa ka wey toobadkeenku marka waa cajaa'ib wey can abi darin alkhifaariyi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu اllahu caza wajala ilaahay wuxuu leeyahy man jaءa biاlxasanati wanaag qofkii la yimaada falahu cashru amhaaliha toban la midkeed buu leey toban jibaarka waasid waana u kordhinahaya waa loo kordhinaya hadba sidai itqaankiisa iyo ikhlaaskiisu yahay waman jaءa bisayi'ati qofkii la yimaada fajazaahu abaalkiisu sayi'atun waa hal sayi'o midluhaa iyadoo kala oo akfiru ama waabaw dhaafin ama waa hal xabo ama waaba loo dhaafaya waman taqaraba marka waxa weeyaan ilahay naxariistiisu waa waasa cajaa'ib weeyaan waman taqaraba minii qofkii igu soo dhowaada shibran taako taqarabtu minhu waa u dhowaanayaa diraacan waa dhodho waay waman taqaraba minii qofkii igu soo dhowaada diraacan dhodhonna taqarabtu waan dhowaanayaa minhu xaggiisa baacan hal baac labada gacnood saas las dhinac dhigoo kale waman ataani qofkii yimaada yamshi xaalou soconaayo ataytu waanu tegayaa harwalataan muharwilan xaalaan ahay mid degdegaya wey ya waman laqiyanii qofkii igula kulma biquraabi lardi ardada muggeeda xadiidkan waa garanaysaan kitaabaha lagu khatimaa kan oo kale waman laqiyani hadda hadda lafteeda kitaabu adkaar adciya walistikfaar oo toba ugu dambeeya soo ma waman laqiyanii qofkii igula kulma biquraabi lardi ardada muggeed khadiatan oo gafa ya laa yushriku bihi shayan xaalusan waxba igu sharii yeelin laqiitu waan kula kulmayaa bimiliha ardada lamidkeedo makfiratan dambi dhaafida muggeedo dambi dhaafidoo kale rawahu muslimun imaam muslimka xadiidka ugu dambeeyey kee ahaa watirmidiyu walafduhu wuxuu a qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa bna aadam inaka adigu arbaciinkana kan soo ma inaka adigu maa dacawtani inta ay baryanaysa wa rajawtanii ay rajaynayso kafartu laka waan kuu dhaafaya calaa maa kaana minka xaggaada wixii calaa maa kaana fiinka dhexdaada wixii ahaaday walaa ubaali una aabayeelmi wax allaal wixii dembi lagaa hoobinay yaa bani aadam low balaqa dunuubuka dembiyaashaada hadday gaaraan canaana samaa'i samada daruurteed ya uma istakfartaniga istikfaar dalabta kafartu laka waa kuu dhaafaya walaa ubaali una aabayeeli maayo canaan waxay wax macana mina samada xaggaa madowga jurmigaa muuqda haddii dembigaadu koronkoroo noqdo haddaa mar ilaahay haddaa toobadkeen ya bna aadam inaka adigu low ataytani haddaa iila timaad biquraabi laakiin toobadkeenka hadde sida loo yaqaan iyo sida uu yahay baa kala duwan toobadkeen dhaba baa la rabaa tooba nasuuxa ah inaka adigu lo macnaha qofkii xaggana dembiga ka wada xaggana tusbuxu gacanta ugu jiro sidii adkaarku qorayay dadka noocaas oo kale ah ya kuwaas toobadkeen maaha baa lagu leeyahy xaggana macnaha calaamadii toobadkeen ka muuqdo inaka adigu low ataytanii biquraabi alard ardada muggeeda haddaa igula kulan aa ila timaada khadaayaa o gafafa uma laqiitanii aad ila kulantay laa tushriku bii shay xaalada waxba igu sharyeelay la ataytuka waxaan kuula imaanaya biquraabiha ardada muggeeda maqfiratan dembi dhaaf dhulka mugga oo dembi dhaaf ayaa lagu siinaya wainii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma اhtada baa layidhi waka jala rabbuna jala shaanu rabbi jala wacala waka watanazah can mushaabahati اlwara walahu اlxamdu fi اlأuulى wاlأkhra maa daama mulku khaalida mukhalada abada aamiin nasalullahi ilaahay baan weydiisanayna waasica almakfirati makfirada iyo dhaafitaanka waasi waasa makfiro waasa aamiina ilah aq walxamdu mahad lilaahi ilaah wuu ahaa alihi rabi اlcaalamiin cadadu axaadiidi kitaabi اladkaar waladciyati walistikfaar kitaab ladkaar kitaabka adkaarta iyo adciyada iyo istikfaarta axaadiideeda tiradeedu alaaثata cashara wa miataani saddex iyo toban laba boqol iyo saddex iyo toban wakaas faqad oo keliya waay wallah subxana wa taala alam